wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ayaa sheegay in garoonka magaaladaasi lagu qabtay oo haatan lagu hayo diyaarad la sheegay in ay sido saanad military diyaaradani ayaa waxa ay ku sii jeeday magaalada boosaaso ee puntland haddaba haaruun macruuf oo washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan doctor maxamed cabdi gaboose isagoo weydiiyey bal nuuca ay tahay dayuuraddaasi
waxa ay soo degtay sideedii iyo dhowr iyo soddon daqiiqo waa gartay marka sidee bay kusoo degtay ma cilad farsamaa jirtay mise maxaan ku yidhahdaa hargeysa u socota may hargeyso may socon hawadeeda markay soo galaysay iyo markay soo duulaysay midna mana ay xiriirin laakiin markii hawada soo gashay ayay la soo xiriirtay iyadoo leh cilad farsamo oo shidaalka iga yar inaan soo dego ayaan doonayaa xeerarka caalamka iyadoo la qadarinayo ee duulista mar haddii dawladda hawada ay ku jirto oo ay sheegato dhibaato waa ku waajib meel kastay marayso garoon kastay marayso in loo ogolaado inay soo xagdhiirto waa gartay marka hadda baaritaanka aad samayseen maxaa idinka caddaaday diyaaraddeed maxay tahay xaggee ba u socotay dawladdana waxay kasoo duushay south africa waxay transit kusoo martay uganda entebe boorka waxayna ku socotay sida manifestayada ka cad puntland inkastoonay ku qorayn meesha puntland ay ka degeyso marka transitna waxay kusoo martay uganda waa gartay marka maxay sidaa yaa watay waxaa wadayaashu wadayaashu waa ruush waa lix waxaa seer saar laba nin oo cadaana oo south africana waa gartay ma waraysateen maxay idiin sheegeen muxuu ahaa dawladda waxay waday agabka iyo qalabka ciidanka ayay waday markii lasoo dejiyey waayo shuruucda oranaysa manifesta waxay sido inay inay maaragtay sheegto marka manifestia ay wadatay iyo wixii laga helay baa kala duwanaaday oo noqday qalab ciidan sidaas ayaa lagu joojiyay dawladda manifestada maxaa ku qornaa manifestada waxaa ku qoran waxaa sida dhar iyo spare partska gawaarida maxaadba ka hesheen wax spare part wax wax spare part oo gawaaridan ka dhexelnaana ma jiraan maxaad ka hesheen marka qalabkay wado maxay isugu jiraan qalabka militarigaad sheegtay qalabkaas waa qalabada ciidamada de baaritaankiiba weli socda inaan ka hor dhaco maaha laakiin bundado uniformka ciidanka bundado suumankooda bundado kabahooda qalabka miinada lagu baaro waxyaala dhow oo saas weli waxaa socda baaritaankii osa wax huba ma wadaa diyaaraddaasi
lagu baaro hadda lai sheeg laakiin de weli macluumaadkaad gadaal baan ka sugayna baaritaan ba weli kusoco hal halkaa waxaa idigu soo celi xabeeb baa ku gashay wax huba ma wadaa diyaaraddu
aniga weli layma sheegin waxaa lai sheegay qalabka miinada lagu baaro iyo qalabkaa kale militarigaan kuu sheegay logisticada waa gartay marka somalilan ahaan maxaad ka yeelaysaan idinku diyaaradda
bacdamaa waxa ay sheegatay iyo waxa kasoo baxay kala duunaadeen bacdamaa arrinta ay noqotay arrin ciidan inay sido waxaa loo baahday anakoo amniga ee qarankeeda ilaashanayna inaan baaro waxaanay sido meeshii laga soo qaaday ciddii soo qaaday meesha loo wado cidda sugaysa waxyaalahaasina baaritaanka kasoo baxaya
diyaaradda iyo shaqaalaha saaran hadda xaggee bay ku sugan yihiin hoteelka magaalada ugu qaalisan waayo noloshooda iyo xanaanadooda iyo sharaftooda wax xil baa naga saaran qaranka marka hotel ambassador baan geynay halkaas bay si caadi ugu noolyihiin inta baaritaanka ka dhamaysan waa gartay puntland waxaa ka socda tababar ay bixinayaan shirkad gaara oo ajnebiya oo dhinaca amniga ka shaqaysa oo ay ku lug leeyihiin dad u dhashay south africa shirkadda magaceeda waxaa la yidhaahdaa sarison international wax calaamadoo shirkadaas iyo diyaaraddan isku xiriirinaya ma hesheen kullay labada nin aan kuu sheegay iyana waa south african labada nin ee dawladda saaran waa south african dee wixii kalena baaritaan kala sugeyn wax aad dad aad kala xiriirteen oo ajnebiya ama idinkala soo xiriiray ilaa haatan maya markii aan iyakaan dejinayna intii hore wixii macluumaade dee dawladda laga aruurinaya ayaa saani u kala lumin loo aruurinayay marka cidina nagalama soo xirin lakiin aniku hadda dhaqso markaan dhamayno waa la xiriiranaa ciddii dawladda iyo meeshii laga soo diray waa garta wax dhinaca puntland idinkala soo xiriiray maya walaala maya kaasina waxa uu ahaa doctor maxamed cabdi gaboose oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan oo diyaaradda garoonka duuladaha ee hargeysa soo fadhiisatay ka wareystay haarun macruuf oo washington jooga